guddiga gurmadka abaaraha gobolka owdal ayaa deeq raashiin ah oo ay bixiyeen ganacsatada gobolka u qeybiyeen shan boqol oo qoys oo ku nool deegaanada kale ah saba wanaag geetiqsi dhuxunka iyo dharaar waxar oo ka tirsan gobolka owdal deeqdan la gaarsiiyey qoysaskan ayaa isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka sida bariis bur sokor iyo saliid xubnaha guddiga gurmadka abaaraha gobolka owdal ayaa ka warbixiyey deeqda ay u qeybiyeen qoysaska abaaruhu saameeyeen halkani waa sabad wanaag waxaan keenay raashin boqoliyo afartan qoysa waanay naga taqabaleen waanan annaguna waan ugu mahad celinaynaa intii halkan jeebkooga ka soo saartay waxaan qaybinaynana ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo oo halkoogii ha u buuxiyo waanan u mahadnaqaynaa waxaan joognaa geediqsi oo ka tirsan degmada dila waxaan ku qaybinaynaa raashin saba wanaag baan ka nimidnay shan boqol oo kiish baa loo soo raray eeryadan degmada dila oo saaka lagu qaybinayaa waa gargaarkii ay keeneen muxsiniinta iyo ganacsatada gobolka awdal waxaa u mahad celinaynaa in ilaahay u barakeeyo maalkooganaan doonaynaa kuwa ugu soo tabarrucay dadka abaaruhu ku dhaceenay masaakiinta ah jidhka in laga saaro ayay doonayaan dibad iyo gudo waxaan ka codsanaynaa ganacsatada reer awdal kuwa somalilan iyo qurba joogta reer somalilanba inay soo gaadhsiiyaan gargaarka iyo taakulaynta ummaddooda tabaalaysan halkan maanta aan joognaa waa geediqsi waa meeshii afraad eenu maanta ku qaybinanay shanta boqol ee qoys ee loogu soo talagalay ee ugu horraysa xagga dhinacan ilaahay waxaan uga rajaynaynaa kuwii soo bixiyey ilaahay inuu cumrigooga iyo arsaaqdooda iyo ubadkooga ugu barakeeyo kuwa dambana waxaan leenahay ku dayda walaalihiin walaalihiinna u soo gurmada roobku uu daay hadda ee wax maanta haddaad aragtaan xooluhu wax berri iyo saan dambe iyo laba bilood iyo waxan iibsamaya oo dadka u iibsamaya male marka waxaan leenahay ilaahay idigana ha idiin barakeeyo qof kasta oo qof walaalkiiya wax siiya ilaahay ha u barakeeyo sidaan sheegay waa shan boqol oo qoys oo kale ahaa afarta qaybood ee waqooyiga degmada ka xiga oo ah dhuxunka dharaar waxar sabadwaag iyo geediqsi kulley si sharaf leh oo maamuus leh oo akhlaaq leh inoogu dhammaatay wax dhiba oo ka dhacayna ma jiro si fiicanna oo la wada qaatay waxaana kaloon u mahadnaqayaa guddida heer gobol ee abaaraha oo si fiican habeen iyo maalin aan oganaysan siday ummaddooda ugu dadaali lahaayeen muxsiniintana waxaan ka codsanayaa dal iyo dibadba in ay dee ummaddu kolley way taa garan tahay roobkiina waa noo bilow inay ummaddooda hay eegaan inta soo bixisayna in ilaahay ugu beddelo wax khayr qaboo dambe halkan maantaan joognay saacaddaana joogna waxa weeyaan dhuxun beesha dhuxun weeye markii hore waxaan ka imanay muxuuha meesha la dhahaayeen dhalaal waxar waan ku soo qaybinay waa goobtii labaad waxaan joognaa iminka raashinka aan naga dhignay siddeetan qoys baan naga dhignay saaka waxaan soo qaadnay boqol iyo afartan qoys waxaan usoo qaybinay dhalaal waxar boqol iyo afartan qoys siddeetan qoysna maanta hadda waxaan ku qaybinaynaa dhuxunka halkaannu joognaa iminka waa dhuxunkii waxaannu ka qaybinaynaa siddeetan qoys oo raashina waxaana ka soo qaybinay dharaar waxarna saak waxaan ka soo qaybinay boqol iyo afartan qoys qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashiinka ah ayaa u mahad celiyey cid kasta ee ka qayb qaadatay in la soo gaarsiiyo halkan waxaa weeyaan mahad baan ugu celinaynaa dadka noo soo gurmaday abaaraha u gurmaday dadka islaamka ah ee soo bixiyey sadaqadda sadaqaday u tahay waxa weeye qofka islaamkii waxalla wuxuu baxaa waa sadaqad waxaana soo gaadhay raashin kii abaaraha ah oo ay wadaan guddida abaaraha ee gobolku ilaahay mahadii weeyi iyadoo cirkuna maanta xalay uu noo darooray maantana waxaa la noo keenay boqol iyo lixdan qoys oo kin waxa weeye dadkii ku soo tabarrucay ilaahay beddel khayr qabaha idinka siiyaan leenahay oo iyaga waan u mahadnaqaynaa dowladda iyo guddida abaaraha ee tabaabushaha gashayna waan u mahadnaqaynaa waxaana weeye ilaahay baa mahad leh si wanaagsan ayay noo soo gaadhsiiyeen deeqdaasi halkaas waxaan kala wareegnay raashin ka kooban noocyadiisa kala duwane waxa weeyaan loo isticmaalo cuntooyinka af saddex afoo raashina iyo caga tiliday halkaan kula wareegnay waxaan uga mahad celinayaa mas-uuliyiinta soo dirtay iyo guddida abaaraha wadda deeqdaa lana soo gaadhsiiyey guddida abaarahee noo keentay iyo inta kaluu ka yimidba intaba waanu mahad celinaynaa deeqda raashiinka ah ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo loo keenay xilli ay baahi weyn u qabeen